أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar ka barakaysan ee xalay ka dhacay hoteelka biij fiyu ee magaalada muqdisho mid ka mid ah halyeeyadii fuliyey weerarkii xalay lagu qaaday dhismaha biij fiyu oo dadka muslimiinta ugu baaqay inay soo haleelaan jihaadka waddada allaah multaqo ballaaran oo looga hadlayay sida ugu fudud ee lagu baran karo luqadda carabiga oo lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe wilaayada hiiraan oo diya u kala qaaday beelaha makane iyo aylo kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne wasiirka arrimaha dibadda dowladda ridada turkiga oo booqasho ku tegay magaalada aadisabaaba xilli turkiga dadaal xooggan ku bixinaya sidii xabashada etoobiya u qaadan lahayd badda soomaaliya ardayda macadka khadiija binti quwiilid oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah oo sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jawle ee wilaayada muduga
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarka barakaysan ee xalay ka dhacay hoteelka biij fiyu ee magaalada muqdisho haddaba bayaanka ka soo baxay xarakada waxaa inoo akhrinaya walaalka ismaaciil salaada howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday murtadiinta siddeedii labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhanka kalena ku beegan saddexda bisha agoosto sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka xalay oo sabti ahayd ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay howlgal inqimaasi ah ku qaadeen dhismo hooy u ah madaxyaweynta murtadiinta oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dhismaha la beegsaday oo lagu magacaabo biij fiyu ayaa wakri u ah xildhibaanada wasiirada jawaasiista iyo shaqaalaha dowladda ridada howlgalka ayaa bilowday tobankii habeennimo kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay allah fadligii u suuro gashay inay ka gudbaan xeendaabyadii amniga ee ka soo horreeyey dhismaha gudahana u galeen xarunta howlgalka ayaa socday muddo lix saacadood ah waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday cadowga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jiray siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda ridada iyo jawaasiista loo yaqaano dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday dhimashada cadowga ilaaya hadda inta aan xaqiijinnay waa konton iyo afar murtad dhaawucuna waa siddeetan iyo toddoba murtad howlgalkan barakaysan wuxuu argoosi u yahay qof weliba oo muslim ah oo dhibbano u ah dulmiga iyo jowrka xukuumadda ridada ciidankeeda iyo jawaasiisteeda waxaana murtadiinta dabadhilifyada ah u caddaynaynaa in fal weliba oo ay kula kacaan muslimiinta uu yahay godob iyaga ku maqan midhaheeda qaraarna ay guran doonaan allah idinkiis waxaan bogaadin iyo tahaniyad halkan u marinaynaa halyeeyada guutada istishaadiyiinta ee fuliyey howlgalkan barakaysan iyo guud ahaan jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaasoo harsad iyo hoyaadba u diiday cadowga kuna beegsaday meel weliba oo uu gabaad ka dhigtay gacmahoodana uu allah ku cadaabay madaxyo badan oo hortaagnaa islaamka iyo muslimiinta waxaan leennahay jasaakumullaahu khayra aljazaa allah ha weyneeyo ajarkiinna iyo abaalkeenna guul iyo nasrina ha idin gaarsiiyo ku sugnaada dhabbaha jihaadka ku sabra caqabadaha dariiqa ku adadkaada cadowgiinna kuna baratama nafurka iyo shahaadada waddada allaah waxaadna u dagaalamaysaan difaaca dadkiinna dalkiinna iyo inay ummaddu addoommo u noqdaan khaaliqii abuuray lana hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allaah waxaadna la dagaalamaysaan duul gaaloobay oo dagaal kula jira diintiinna iyo dalkiinna waadna guulaysanaysaan allah idinkiis allah wuxuu yidhi الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
mid ka mid ah haliyadii fuliyey weerarkii xalay oo lagu qaaday dhismaha beach view ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay soo haleelaan jihaadka waddada allaaha xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa mid ka mid a haliyeyadii inqimaasiyiinta ee fuliyey howlgalkii lagu qaaday dhismaha beach view ee magaalada muqdisho ayaa fariimo dhiig lagu xardhay ka soo gudbiyey jiidda dagaalka uu ka socda ee xudunta magaalada muqdisho haliyeygan inqimaasiga ah ayaa idaacadda islaamiga andalus u sheegay inay saacadihii ugu horreeyey ee weerarku ay ku guulaysteen inay gudaha u galaan dhismaha ayna madaxa ka guraan murtadiintii goobta ku caweynayay wuxuu sheegay inuu ka dultillaabsaday bakhtiga dhowr askari oo ka mid ahaa murtadiinta ayna qanimaysteen hubkii iyo rasaastii ay ku dagaalamayeen murtadiinta aan dhegaysanay inqimaasigan oo gudaha dhismaha ka soo tabinaya howlgalka ay fuliyeen isaga iyo haliyeyadii kuwa helinayay weerarka howlgalka horta kowdii amaliyada ku bilowdo amaliyada ku bilowday marka kabaad dhex waraan dhex galnay galka ilbaabka ilbaabka waa yarka dagaalnay oo banaanka baaba meel baamba ka tuurnay muddo kowan baa dadiideen haddana koraa horaan galnay hotelka danka jarna daarna meel yoos yaanoo korqabna meel laba ka toogin horta muslimiintaas meelana inin do-aan obanin badan oo galka gees maanta waa ka diili wadanka inila jeedo ka kasi jeedo ku galo lafada wata geer oo heerta geer inila do dhaaw ee jeer hadda dhameystir fara soo insha Allah hal basharo hal ani baa ducada doonani badan shan shahar barto inila yaalan oo midgida la ka dhaam iyo jo afar hartan leh ha guri waa luure koor sid luure ni guriisi han kalena oo yara jeer jaran hadda yana soo insha Allah howlgalkii inqimaasiga ee xalay lagu qaaday dhismaha beach view ee magaalada muqdisho ayaa mar kale murtadiinta xasuusinaya inaysan hooy iyo harsi ku heli doonin magaalada muqdisho iyo goob weliba oo ay gabaad ka dhigtaan halka sidoo kalena uu sii xoojinaya dhambaalladii dhiigga ku qornaa ee ay horey uga tageen haliyeyadii istishaadiyiinta ee ku taagnaa ugaarsiga madaxyaweynta murtadiinta murtaqo ballaaran oo looga hadlayay sida ugu fudud ee lagu baran karo luqadda carabiga ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cuhmaan axmed duubow dhowaan beerta shareecada ee degmada jilib waxaa lagu qabtay multaqo ballaaran oo ay kasoo qayb galeen muasasaadka waxbarashada kaas oo ciwaankiisu ahaa soo nooleynta luuqadda carabiga shicaarkiisuna ahaa luuqadda carabiga waa furaha fahamka qur-aanka iyo sunnada waxaana soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybta horumarinta carabiga muddadii uu socday multaqaha waxaa diiradda lagu saareeyey sidii dadka muslimiinta ay xoogga u saari lahaayeen barashada iyo fahamka luuqadda carabiga waxaana sidoo kale barxadda soo buux dhaafiyey qaybaha kala duwan ee bulshada sheekh abuu muslim waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka hadashay multaqaha hadafka iyo ujeeddada multaqahan loo qabtay waxay tahay kow in horta ummaddu luqaddooda asalka ay u leeyihiin inay soo nooleeyaan waxaa aad iyo aad ii faraxgeliyey shicaarka multaqahan uu leeyahay oo ah alluga alcarabiya miftaax fahmi alkitaabi wasunna annaga muslimiin aan nahay kitaabka ilaah baa noo soo dejiyey nebigeenna markuu geeriyoonayey nafta ay ka baxaysay wuxuu yidhi taraktu fiikum shay'ayni maa in tamassaktum bihimaa lan tadiluu bacdii abadaa laba shay baan dhexdiina idinkaga tegey oo haddaad qabsataan weligiina idin habaabaynin kitaabka alle iyo sunnaha nebiga waxaa jiray su'aalo guud oo la weydiinayey dhammaan kasoo qaybgalayaasha multaqaha waxaana lagu bixinayey abaalmarinno والآن جاء دور اللحظة المنتظرة ترى ما هي هذه اللحظة؟ مسابقة جرب ثقافتك باللغة العربية وخذ الجائزة اذكر كان وأخواتها كان أمسى أصبح بات صار منفك ليس ما زال وما فتح وما برح وما دام إجابة صحيحة موفقة استحق معها هذا المشارك أن يحصل على جائزة ardayda macadka albayaan ee lagu barto luuqadda carabiga ayaa qayb ka ahaa multaqaha kuwaas oo soo bandhigayay kalimaad ku saabsanaa luuqadda carabiga فعلى المسلم أن يسمو همته ويجعلها في الثريا والهمة قسمان موهوبة ومكتسبة فالموهوبة هي ما وهبه الله تعالى للعبد من علو الهمة أو سفولها اعتمد على السلاسل التعليمية الحديثية الموثوقة فيها والتي صممت بطريقة جيدة تلائمك وتلبي احتياجاتك اللغوية الآن ننتقل إلى السؤال الثاني ما هي أسهل السبل لتعلم اللغة العربية لكي نتعلم اللغة العربية بسهولة ويسر يجب الأخذ بالممارسة التواصلية اليومية أولا الاستماع إلى اللغة العربية كثيرا ومن مصادر متعددة كالمذياع والتلفاز ومخالطة الناطقين بالعربية متى أمكن multaqahan oo ahaa midkii ugu horreeyey ee lagu qabto magaalada jilib kuna saabsanaa barashada luuqadda carabiga islamarkaana qabashadiisa uu lahaa qismiga horumarinta luuqadda carabiga ee taabacsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ahaa mid ay si weyn u soo dhoweeyeen bulshada ku nool magaalada jilib wilaayada hiiraan ayaa diya u kala qaaday beelaha makaniyo ila kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxay wilaayada diyo u kala xukuntay beelaha makane iyo eylo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kuwaasi oo dad iska dilay beesha makane ayaa dishay wiil u dhashay beesha eylo waxayna labada beel u wada yimaadeen maxkamadda wilaayada hiiraan si shareecada raxmaanka ay ugu kala baxaan beesha makane oo ah beesha dilka geysatay ayaa lagu xukumay boqol halaad oo geel ah oo ah diyada wiilka ay ka dileen beesha eylo waxayna waxgaradka beesha makane goobta ku wareejiyeen toban halaad oo ah bixinta wejiga koowaad ee diyada xasan cabdilmuumin ah waxaan dhiig ka galnay cid weli jiroow ah cid weli jiroow aan ka galnay waxaana ka dilay wiil adeer aan u ahay oo leeyahay haajir maxamed axmed muumin marka marka ciddaas weli jiroow aan ka galnay anigu waxaa la yiraa iimaan cali cadow nabadoon reer barraa ahay dhibkaas diyadaas waxaa ka galnay walaalaha deriska nahay oo weyla jiroow wiilkaan ahaa dilanin boqol halaad waa diyadiisa shareecada u nimaday lixdan waa noo cafiyeen hadda waxaa joognaa walaayada islaamka afartankii waxaa ka bixinay toban halaad soddonaa nugu dhiman soddonkaasna waxaa jecelnahay sida isla meel dhignay in ku keena hadda ilaahay raalli ka dhigo allahna noo fududee muddada waxaa waa shan bilood aabbaha dhalay wiilka la dilay iyo waxgaradka beesha eyle iyo sidoo kale goobta ka caddeeyey in beesha makane uu u cafiyey lixdan halaad oo qayb ka ah diyada wiilkiisa la dilay diyadaas walaalahayna makane waxaan iskula heshiinay afartan halaad oo geel ah ilaahay waa kuu roon yahay haddaana toban halaad aa ilaahay waa kuu roon yahay aan qaadanay walaalahayna soddon halaad waa noogu dhiman tahay toban halaadna waa ka qaadanay waa ku heshiinay bismillaahi raxmaani raxiim aniga ayaa wiilkay ee ay ku sabsatay beesha makano wiilkay wuxuu ahay dhiiggiisa wuxuu ahay boqol halaad lixdan halaad ayaan u cafistay inta kalena waa ku leeyahay haddana kolba waa un walaayada islaamka ayaan ka hoos fadhinaa dhiiggii oo maanta noola siiyey toddobaadkii tagay ayay ahayd markii wilaayada hiiraan diyo boqol halaad ah u kala wareejisay beelaha xawaadle iyo gaaljacel kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable iyadoona boqol halaad la siiyey beesha gaaljacel oo wiil iyada ka dhashay ay dilaan beesha xawaadle wasiirka arrimaha dibadda dowladda ridada turkiga ayaa booqasho ku tegay magaalada addis ababa xilli turkiga dadaal xoogan ku bixinayo sidii xabashida etoobiya ku qaadan lahayd badda soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkan yaasir maxameda magaalada addis ababa ee caasimada dalka itoobiya waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ninka lagu magacaabo hakaan fidaan abiy axmed ayaa wasiirkan ee turkiga ku qaabilay qasriga madaxtooyada itoobiya wakaalada wararka u faafisa xukuumadda ridada ah ee turkiga ayaa sheegtay in socdaalka wasiirka dibadda turkiga uu salka ku hayo laba arrimood oo kale ah xoojinta xiriirka u dhexeeya xabashida iyo turkiga iyo sidii xal loogu heli lahaa waxay ugu yeeraan muranka ka taagan biyaha badda cas xukuumadda ankara oo bilo ka hor lagu wareejiyey badda soomaaliya ayaa isku dayeysa in itoobiya oo iyadana la siiyey qayb ka mid ah biyaha soomaaliya kala shuurato sida ay dhinacyada u qaybsan lahaayeen badda ummadda soomaaliyeed kulan bishii juun ee lasoo dhaafay ka dhacay ankara oo turkigu garwadeen ka ahaa la isuguna geeyey wasiirada arrimaha dibadda itoobiya iyo kooxda ridada ayaa fashil kusoo idlaaday dowladda xabashida itoobiya ayaa dooneysa inay dhaqan geliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la saxiixatay muuse biixi cabdi halka turkiga uu doonayo in khilaafka arrinkaas ka dhashay uusan saameyn mashruuciisa uu ku boobayo kheyraadka dhex ceegaaga badda soomaaliya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda turkiga wuxuu sheegay inay xoojin doonaan iskaashiga dhaqaale difaac iyo midka amni ee kala dhexeeya dowladda itoobiya islamarkaana ay sare u qaadi doonaan maalgashiga dhaqaalaha itoobiya xiriirka u dhexeeya labada dowladood ayaa sii xoogeystay wixii ka dambeeyey sannadii labada kun iyo labaatankii kolkaas oo uu qarxay dagaalkii gobolka tigre turkiga ayaana la rumaysan yahay inuu badbaadiyey nidaamka abiy axmed kadib markii uu saaxada dagaalka soo geliyey diyaaradihiisa darooniska ah wax isdhaafsiga dhaqaale ee u dhexeeya turkiga iyo itoobiya ayaa sannadii labada kun labaatan iyo saddexdii gaaray saddex boqol afartan iyo shan milyan oo dollar waxayna labadan dowladood ee cadowga ah dagaal ugu jiraan soomaaliya ardayda macadka khadiija binti qaweylid oo ah macad soo saara haween daaciyaad ah ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jowle ee wilaayada muduga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkan cabdiraxiim sheekh cali ووافق العشرين من نيسانة وقبله حينو أبي حانا machadka umu khadiija waa macad u gaar ah haweenka muslimaadka kaas oo soo saara sannadkii baarda fara badan oo ka qalin jebisa culuumta noocyadeeda kala duwan macadka ayaa wuxuu ku yaallaa degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug ardada macadka waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الوصول منظومة مجازة الفصول وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول ربيعين الأول عام الفيل مولده في عاشر الفضيل ربيعين الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره sidoo kale ardada wax ka baratay ayaa inoo akhrinaya culuumta islaamiga ah ay ka barteen macadka umu khadiija waxaa meesaan ka soo jeedinayaa anigoo dhigta madarasada umu khadiija radiallaahu canhaa khulaasatulbahiya sanatu saabica lilhijra wafiiha sanada gudaheeda xadasan dhacdo ayaa dhacday filmuxaram bisha muxaram min haadihi sana isla sanadaas agteeda radda nebiyu nebiga ayaa celiyey salaallahu calayhi wasalam ibnatuhu gabadhiisii zaynab aheyd calaa abilcaas korkiisa binu rabiic ayuu celiyey binikaax ilawal nikaaxii koowaad asalaatu lmafruudatu salaadaha waajibka hamsun shan waaye aduhru duurku awalu waqtiha waqtigeeda kan ugu horeeya zawaalu shamsi ee qoraxda iilata wa aakhiruhu waqtiga ugu dambeeyada goortu asaara u ahaada dillu kulli shay-in shay kasta hooskiisa mithluhu asagoo kale bacda dilli sawaali hooskiisa waalka marka laga reebo walcasru casirkiina waa awalu waqtiha waqtigeeda kan ugu horeeya asiyaadatu waa inuu ka siyaada calaa dilli lmisli hooskii oo kale wa aakhiruhu waqtiga ugu dambeeyada goorti fil ikhtiyaari sida la doortay ilaa dili lmisleyni waa diliga musliin markuu gaaro وفي الجواسي سيدة بنا إلى غروب الشمس إلى قرة ذيك الدعوة واي والمغرب مغرب كنا أول وقتها وقتها كان وقتها وقتها واحد كميت واي وهو وقت قاصنا إلى غروب الشمس قرة دعيت ذا وآخره كان قدم بينا إذا قرت غاب أو نجيب هذا الشفق الأحمر عورتك بيذن باب كان في الصحيح صحيح وحكسونا عن النبي المسيب عن النبي وحكوري قال وحيري لما حضر ضبا دال ودال متى تصاح حضرت الوفاة كريدي جاءه رسول الله أمير صلى الله عليه وسلم وعنده وقت صوحة هذه عبد الله بن أبي أمير قال raaya waa abuujahal faqaala waxadhan labadoodii faqaala wuxuu yidhi low aswiri yaa cama adeerkaya qul kudhe laa ilaaha ila allah kelimatan kelimadu ay xaajan doodaa laka adiga biha waxayd cinda allah la agtiisa faqaala labadoodii waxaydhi natarqabu waxaad ka tegaysaa camilata cabdilmudalib mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga ayaa inooga warbixiyey macadka umu khadiija noo soo xarooday arday arday gaaraysa siddeetan iyo kow arday soddon iyo kow arday bil ka hor ayay noo qalinjabiyeen mar aan booqanay qaybta farbarka macadka umu khadiija ayay ahayd sida tan cadadan cadadin cadadun madadan madadin madadun
warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh